Dugsiga Hoose Dhexe Sare Cumar bin Khataab oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa shaqaaleysiiyay macalimiin cusub kuwaas oo horay uga baxay iskuulkaasi. Macalimiintan ayaa loo qaatay qeybta dugsiga hoose iyaga oo dhigi doona maadooyinka saynis, tarbiyada, iyo luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska. Xasan Maxamuud Xayow maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khataab ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u qaateen macalimiintan.
qaadashada ee ee loo qaadanaya ama shaqo abuurka loo sameynayo iskuulka ee inay macalinka noqdaan ee waxaan ku xulunaa maadaama ay shaqo la-aan iska jirto dhalinyaradii markay dhammeeyaan iskuulka jaamacadda iska soo dhammeeyaan qaarkood ay magaaladii shaqo la-aan ay ku hayso waxaan door bidnay in ayaga aan shaqaaleysiino fursadda ay ka faa'iidaystaan fursadda iskuulka ka bannaan inaan ardayda shaqo la-aanta ah ee iskoolkan hore u dhammaysay aan fursad u siino inay wax dhigaan waxaan ka qaadnaa imtixaanaan ka qaadnaa way of teachingka laga baroobeeyaa imtixaanaadkaas markii aan rabno saddex arday saddex macalin ilaa laba macalin shan toddobo arday oo horey iskuulka uga qalin jebisay ee fursad macalinimo raadinaysa ayaan ayaan u bandhignaa imtixaan ayaa laga qaadaa imtixaankaas inta ugu sareysa ama labada ama saddexda ugu sareysa ee booska markaas ayada ee taagan in loo qaato ay mudan yihiina loo qaadanayaa Macalin Maxamed Shukri oo ka mid ah macalimiinta kusoo baxday imtixaanka ayaa bogaadiyey.
kulle magacayga maxamed aadan faarax waayo oo ka mid ah macalimiintii ay qaateen iskuulka cumar bin khadaab oona ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay iskuulka cumar bin khadaab marka aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay inaan iskuulkaygii aa ka qalin jabiyey oo ardayga aa ka ahay aa haddana macalin aa ka noqdo ayaa ugu faraxsanahay had iyo jeer iskuulka laba maado ayaa ka bixiya maadada carabiga iyo tarbiyada kulley carabi ku baxa allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa awalka koowaad marka labaadna waxaa u mahadcelinayaa oo fursaddan i siiyey maamulka iskuulka cumar bin khadaab Dugsiga Hoose Dhexe Sare Cumar bin Khataab oo ka mid ah dugsiyada ugu faca weyn magaalada Beledweyne kaasi oo ka qayb qaata shaqaaleysiinta, horumarinta, tayada, tacliinta iyo waxbarista ardayda.